بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه فاصل ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه ويجوز استعمال غيرهما من الأواني wasaail wasaa'il labadii aynu ku sheegnay afarta wasiilo ee dahaarada inay usii wasiilo noqonayaan labada midii uu ka sheegay musanifku raxmatullaahi calayhi oo awaani ah ayaa uu halkan ka guda gelaya marka wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaaniyi dahab weelka dahabka isticmaalkiisu ma bannaana iyo walfidati weelka fidada isticmaalkiisu ma bannaana wayajuusu waxa bannaan isticmaalu hayrihimaa hayrkood wixii aan ahayn labadaa in la isticmaalo oo minal awaani weelkii ah wixii labadaa ka soo hadhay oo weel ah in la isticmaalo way bannaanta amaa dahabka iyo fidada waxa weeye iyadu wax bannaan ma aha oo nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska shaykhaynka ee saxiixaynku ay soo warinayaan ee xudayfa ibnu yamaan radia allahu canhuma waxaa ka sugan inuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquul laa talbasu alxariira wala diibaaj xariirta iyo xariirta teeda adag ee diibaajka la yaada midna ha xidhanina walaa tashrabuu fii aaniyati adahabi walfida weel fido waxna ha ku cabbina iyo mid dahab midnaba walaa tashrabuu ha cabbina fii aaniyati dahab weel dahaba iyo walfida weel fido ah midnaba waxa ku cabbina walaa ta'kuluu fii sixaafiha marka xeedhooyinkeeda iyo sinxiyada iyo waxyaabaha kale wax lagu cunee laga samaynayana noocay doonaysaba ha noqotee waxaa ku cunina fa innahaa iyadu alaabtaasoo wax lagu cuno wax lagu cabaa lahum gaaladay u sugnaatay fi dunya walanaa fi laakhira innagana aakhiro ayay inoo sugnaatay marka wujuuhda kale isticmaalkana masalada khilaafaha ku jira eh way uga qiyaas qaateen shaaficiyadu oo waxay yidhaahdeen mar haddii la yidhi waxnaha ku cunina waxnaha ku cabbina weel waxa loo isticmaalo ee ugu badani waa cunis iyo cabbis waxyaabaha kale tabac bay iska noqonayaan in wax lagu maydho iyo waxyaabaha la midka ah marka waxaanu leenahay bayaan wixii kalena waa min baabi alwlaa sidaasi bay markaa u haleeshiiyeen oo ay markaa u yidhaahdeen wax bannaan ma aha waayo min baabi alqawaacid waxay tilmaamaan maa xurima isticmaaluhu xurima itikaaduh wixii la xaaraam yeelo in la isticmaalo dee in la yeeshaayo la yidhaahdo isticmaali maaye weel dahabaan guriga iska dhiganayaana iyada lafteeduna wa waa xaaraam oo wax bannaan ma ah marka waxa weeye weelkii dahabka iyo fidada aan ka ahayn hadduu doono haba ka qaalisanaada eh in la isticmaalaa waa bannaanta ama haddaanu calaa wajhi lisraaf gaadhin oo heer dee xadgudub lagu tilmaami karo aanu gaadhin amaa dahabka iyo fidada iyadu ma bannaana in laga dhigto weel la isticmaalo in laga dhigto ma bannaana marka baabu dahaarana waxay ugu keenaan fuqahadu maadaaba oo wasaa-ishii dahaarada oo biyuhu ugu horeeyaan waxyaabihii dahaaro qaadashada waddada u noqonayay oo biyu ay ugu horeeyaan maadaabay weel u baahan yihiin oo biyihii dee weel lasoo darsado loo baahan yahay weelkaa la isticmaalayo in la ogaadaa waa lagama maarmaan waayo wasiiladii dahaarada oo biyihii ay ka mid yihiin ayaa u baahan weel markaa wasiilo usii noqdo wasaa'ilu wasaa'il saasay uga cabiraan waxaa kaloo la mid oo isaguna aan bannaanaanayn oo xaaraam noqonaya weelka kale caadiga ah haddii dahab iyo fido lagu dharoobo oo la mariyo uuna noqdo qaab haddii loo dab loo bandhigo bian kaana yaxsulu min aطalaa'i shayun bicardihi cala annaar yacnii heer haddii loo bandhigo dabka uu ka soo soocmayo dahabka iyo fidadii wax ka mid ahi hadday sidaa noqoto waa xaruma isaga laftiisa xaaraan buu noqonaya waa xaaraantinimoobaya oo wax bannaan ma aha xitaa kan ka yarbaa in la mariyo aanay ahayn oo dee wasiilo iyo waddo wuxuu u noqon karaa kii dabku soo soocayay in la mariyo laakiin waxaa laga hadlayaa haddii hore loo mariyey oo aynu gudagelino qaacidada la yihahdo yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa sii jiritaanka shaygu iska sii jiro waxaa lagu dhaafaa waxaan bilowga lagu dhaafin marka xaaladda bilowga marnaba dahab in la mariyo weel ma banaynayno laakiin low hadday dhacdo la mariyaba oo ay dhacdo ayuun baynu tafsiilkaa gelinaynaa oo odhanaynaa haddii waxa weeye heer dahabka iyo fidada marka dabka loo bandhigo haddii wax ka soo soocmayaanna weelka qaabkaa in loo mariyaa waa xaaraam haddii kalena waa laga fiican yahay oo wax fiican maaha laakiin xaaraan maaha faslun wasiwaaku mustaxabun fi kulli xaalin ila bacda azawaali lisaa'im wasiwaaku cadaygii mustaxabun waa la sunneeyaa fii kulli xaalin mar kastaba oo cadayga mar kastaba waa sunne ilaa bacda zawaali ilamaa qoraxdu markay geeska suusho dabadeed mooyaane oo li saa'ima u sugnaatay kii soomanaa ka sooman marka qoraxdu ay duhur u wareegto mooyaane inta kale dadka waa loo sunneeyaa cadayga fii kulli xaalin mar kastaba wa huwa cadaygu fii alaaati mawaadica saddex meelood ayuu ashaddu ugu daran yahay istixbaaban xagga sunnaynta saddex meelood ayuu sunanimadkiisu ugu sii daran yahay ka koowaad waa cinda tagayuri lfami afku markuu isbedelo min azmin ay min sukuutin طawiil aamus dheer ama dee tarku lakli muddaba ha noqoto cuntadii aad iska dhaaftay in mudda afko macnaa in doora aad isku hayso markuu afku isku bedelo iyo wakayrihi ay wa min gayrihi kaa mid aan ahayn oo sida aklu dii riixin kariih oo kale iyo inuu cuno wax markaa ur bedelan leh sida thawmkii iyo toontii iyo waxyaabaha la midka ah xaalaadka noocaasi ee afku arrimaha daraaddood isku bedelo ee ama aamus badan oo afka in badan la isku hayay uu isla bedelo ama waxa weeye wax ur bedelan leh oo uu cunay daraaddii uu isku bedelo xaaladaasi sunanimadkiisu waa sii adag yahay liidhaabi riixi lkariiha si markaa siifadan xun iyo urtan bedelan si meesha looga tegsiiyo wa cinda alqiyaami min annowm iyo wa cinda alqiyaami marka uu ka soo kaco min annowmi hurdada hurdada marka uu iska soo taagana ee uu ka soo kaco hurdada ka soo kacana iyadana waa sidaas si leeg waayo nebigu sala allahu alayh wasalam had iyo jeer sida saxiixaynkaba ku sugan ida stayqada min annowm yashuusu faahu bisiwaak afkiisa waxa uu markaa marin jiray oo uu ku daahirin jiray caday iyo wa cinda alqiyaami ila salaa iyo marka uu salaada isu taagayo saddexdaa jeerna istixbaabkiisu waa uu sii daran yahay waxa uu halkan inoogu tilmaamayaa waxa loo yaqaano cadayga cadayguna waa shay diinteenna islaamku ay aada iyo aada u danaysay maqaamkiisana ay kor u qaaday waayo riwaayadda nasaa-iga iyo keyrkiiba warinaynayaa nebiga waxaa kaga sugan sala allahu alayh wasalam asiwaak madharatun lilfami mardaatun lilrab waxaa loo yaqaano cadaygu afka daahirin buu u yahay rabbina raalligelin buu u yahay marka waa runtii waa shay aada iyo aada markaa u qiimo badan waayo wuxuu suulinayaa afka wixii ku yaalay ee markaa masalan ilkaha iyo carabka iyo wixii la mid ah wixii markaa ku biiray waa uu meesha waa ka zuulinayaa waxaa kale uu faa'iideynayaa fawaa'id fara badan oo ahlulcilmiga qaarkood ay gaadhsiiyaan ilaa sabciina faa'ida ilaa toddobaatan faa'iida meelahaas ayay ku simaan waayo waa shay afkii daahirin u ah oo wixii markaa ku biiray ee huuro iyo wax la mida nuuc ay doonaysaba ha noqotee wuu ka daahirinaya iyo urbedelan iyo wuxuu lahaaba rabbina raalligelin buu u yahay oo shayga rabbi ka raalli noqonaya wax sahlan maah waa shay aada iyo aada u qiimo badan wey waxyaabaha kale uu faa'iideynaya waxaa ka mid ah inuu xitaa dheemshiidka ka qayb qaadanayo cuntada shiiditaankeeda oo had iyo jeer maadaama qofkii cadaygii calaalinayo oo marba ilkaha ku calaalinayo calooshii waxay u filaysaa in meeshii qofkii wax cunayo dabadeedna ay sidh bay caloosha kusii daynaysaa ay ku dilayso cuntada hore oo meesha kaga saarayso marka dheemshiidkii aad buu ka qayb qaadanaya waynaga aragno qofku wakhtiyada qaarkood hadduu dhereg iyo wax qoonsado waxaa laga yaabaa inuu xabad xanjaa iska calaashado kadibna arrintii ay sidaa kaga jabto ta sidaa keenaysaa waxa weeye dee cuntadii maskaxdii calaashigani wuxuu moodsiinayaa inay markaa calooshii cunta ku soo socoto dabeedna aysiir bay calooshii ku furaysaa cuntada qaybta horey dilaysaa oo candhuuftaa yar aad liqaysiyo intaa yar aad calaalinayso ayay moodaysaa in qof cunto isticmaalaya marka cadaygu dheemshiidkii aad buu uga qayb qaadanaya waa hagaajinayaa wuxuu kaloo ka qayb qaadanayaa ilkihii iyo ciridkii inuu adkeeyo oo uu jeermsyadii ku dhalan lahaana ka dilo wuxuu kaloo ka qayb qaadanayaa xitaa inuu cunaha codkii furitaankiisa ka qayb qaato waayo qanjidhadan cunaha iyo waxyaabahaasi marba waxay soo daynayaan markaa dheecaano iyo waxyaaba noocaasiya intaa cadayga iyo hawsha lagu wado mana aha cadaygu ilkaha oo qura ee carabkana si dhab ah ayaa loo cadayaya adilada saxiixana waa ku sugantay nebigu sala allahu alay waslam isagoo carabka aada ugu fogeynaya cadayga oo ucuc markaa leh marka ilkaha oo qura lama cadayo eh dee carabkana waa la cadayaya marka runtii waa fawaa'id aada u badan oo shaksigu dareemi karayo ayuu ka helayaa cadayga marka waa shay diinteennu ay aada iyo aad u weynaysay oo u qiimo badan wey marka fawaa'id ilaa toddobaatan ah iyo ka badanba ahlulcilmigu way soo saaraan oo way ka tilmaamaan laakiin waxba iminka kuma sii talax tegayno marka wuxuu yidhi wakti kasta waa la sunneeyaa wuxuu ka soo reebay oo qura bacda zawaal markay qoraxdu geeska suusho oo lisaa'imi ka sooman markaa u sugnaata ee cid kale oo bacda zawaal ay qusaysaa ma jirta waa kaa sooman qofku markuu sooman yahay hadday duhur u wareegto waa laga fiican yahay buu yidhi oo sunne uma aha laakiin qowl saxiixa maaha oo macnaheeda cid tidhi macnaha soomtay jebinaysaa ma jirto oo soom bay jebinaysaa looma jeedo ee afdaliyadii iyo sidii fiicnayd baanay ahayn oo waa la karaahiystaa weeye waa laga wanacan yahay laakiin qowlkaa lafteedu sax maaha oo sida ay ku dhiseen shaaficiyadu ee ay yidhaahdeen xadiiska shaykhaynka ee saxiixaynku wariyeenee nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lakhuluufu famu saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmisk isbeddelka iyo hurriga ka soo baxaya afka ka sooman ilaahay agtiisa waa ka udgoon yahay riixda miskiga oo urta geedka miskiga la yahday aada iyo aada u udgoon ama damulghazaal ha noqdo ama nociisa kaleba ha noqdee miskigaasi waxa weeye waa ka udgoon yahay arrinta noocaasi ah waxay yidhaahdeen had iyo jeer waxa urtaasi shaksiga aftii afkiisa ka soo baxdaa waa bacda zawaalka markay qoraxdu duhur u wareegto ee calooshu yaro gaajooto ayaa afka qofka soomani isbedelaa sidaasi bay ku sababeeyeen marka uriga iyo waxa weeyaan afkiisa urtaa ka soo baxaysa ayaanu kahanaynaa maadaama wax ilaahay agtiisa laga jecel yahay uu yahay inuu zuuliyo sidaasay yidhaahdeen laakiin runtii qowl saxa maaha waayo ugu horayn isbeddelkan afka ka soo baxaya waa likhuluwi lmacidda waa mindhicirka bannaanaanshiyahan uu bannaanaaday cuntadii markaa ay ka yaraatay ayaa sidani ku dhacday mooyaane ma aha wax ilkahaya afka ku yaalla maaya carabka ee haddaad si kasta u cadayato oo gelinka dambe markaad gaajoonayso aad si kasta u cadayato markaa siifadan bedelani afka way ka soo baxaysaa waayo waxay ka imanaysaa mindhicirkan hoose ee cuntadii ka bannaanaaday ee soo faaruqay ayay markaa ka imanaysaa waa siifad ka hoosaysa afka ee mid afka ka soo baxaysa maaha haddaad toban jeer cadaydo waxa weya hurrigaa kaa soo baxayaa iyo neeftaa kaa soo baxaysa afkaaga siifadeedu way bedelan tahay waayo maciddada ayay ka imanaysaa ee afka kama imanayso waa midda kale e shay kasta oo cibaado ah oo la yidhaahdo waa fiican yahay korkaaga inuu kusii yaallaa yacni ma tusinayo isaguna inuu fiican yahay waayo nebigu sala allahu alay wasalam xadiista saxiixa waxaa kaga sugan shaksiga inaanay ku wada kulmayn gubaar fii sabiili illahi iyo waduhaanu jahannam yacni boodh ilaahay jidkiisa ku haleelay oo jihaadka marka uu ku jiro boodhka ku duulaya ee jihaadka ka soo raacaya boodhkaasi iyo qiiqa jahannama jidhkiisa inaanay isugu imanayn misna ahlulcilmigu ma sunnaynin mana tilmaamin inuu wax fiican yahay markaad jihaad gasho boodhkii korkaaga soo raacay iyo waxa weeyaan galgalashadii aada masalan jiif cabbee la galgalanaysay boodhkii kugu ba'ay iyo wixii la mid a inaad tidhaahid waa daaco ilaahay dartii ii soo raacdo waa daysanaya uska gaygaan lahaanaya boodhkaasi maadaama la yidhi boodhka qofka jihaadka ku soo raacay iyo qiiqa jahanamo jidhka isugu iman maayaan war boodhkaygaan sidanaya cid kuu sunnaynaysaa ma jirto qowl saxana maaha ee waxay noqonaysaa markiiba inaad isnadiifiso oo markaa dee jihaadka ka soo baxdo dee iska daahirsato oo markaa boodhkii wixii kugu ba'ay aada iska nadiifiso mar haddaanay taaba sunnaynayn oo aanay odhanaynin shaksigu haddaysto boodhkiisu ha ku yaalle dee tanna inay yidhaahdaan hurriga haddaysto iyo siifadda afka ka soo baxaysa qowl saxa maaha xitaa waynuna tilmaanay inaanay ku koobnayn oo siifaddaasi aanay ku koobnayn cadayla-aane arrintu ay tahay xaggan calooshan bannaanaatay inay ka imanayso taana waynu tilmaanay marka qowl saxa maaha qowlka shaaficiyadu ee gelin dambe iyo gelin horeba soon iyo soon la-aanba cadaygu waa sunne haddaad soomantiy haddii kaleba labada gelinbood cadayan markaa saddex jeer baanuu xagga sunnanimada ugu sii daran yahay markaa saddexdan jeeroo qura maaha way ka badan tahay laakiin saddexdanuu isagu isagoo raba inuu soo koobo ayuu si gaara usii akiday waxaa ka mid a afku markuu isbedelo afkaagu hadduu isbedelo ama aamus aada in badan aamusnayd ha isku bedelo ama wax ur bedelan leh oo aada cuntay ha isku bedelo ama wax kale ha isku bedele afkii hadduu isbedelo in la cadayaa waxa weeyaan waa lagama maarmaan oo sunanimadkeedu aad buu usii adkaanay marka shaksigu hurdada ka soo kacana waa sidaasi leeg oo markaanaynu cadayga u horaysiiyo ayaa habboon waxaa kaloo la mid a markuu rabo inuu salaada isu taagiyo salaada u kaco ee uu salaada isu taago markaasina waa uu cadayanaya faslu wafuruud lwuduu'i sittatu ashyaa wa furuud lwuduu waysada faradyaalkeedii iyo arkaanteedii sittatu ashyaa waa lix shay haddana wuxuu rabaa halkan inuu ka gudagalo waysadii waysaduna rukniga arkaanta islaamka ugu mudan bacda shahaadateyn oo salaada ah shahaadateynka marka laga yimaado dabadood rukniga ugu mudan ee salaada ah ayaan la-aantii ansaxaynin waxa weeyaan wayse la-aantii marka rukniga muhimka ah dee shayga aladii laa yatimu ilaa bihina muhimadda uu leeyahay waad garanaysaa shayga aanu la-aantii dhammaystirmaynaa ahmiyadda iyo muhimadda uu leeyahay waad garanaysaa marka shuruuddii cidda laga doonayo waxba ma uu gelin indhuhu ka laabta laakiin shuruudda xalay arkaanta isagu uu ku ansaxayo ee waysadii wayse ku noqonayso ayuunbuu tilmaamay ama cidda laga doonayo shaksigii masalan inuu muslim yahay oo shuruudi ka mid a oo gaal weysadii ma ansaxdo inuu dee tamyiiz uu wax ku kala garanayo leeyahay oo qof yar waxa weeyaan weysadii ansixi mayso isagu weysaysto haddii masalan qaab kale loogu weyseeyo oo hadday ku saabsan tahay xaj iyo waxyaabaha waa gaar masalan biyaha lagu weysaysanayaa inay maaulmutlaq noqdaan iyo waxyaabaha la midka ah shuruuddaa waxba muu sheegin lakin wuxuu ka bilaabay arkaanti waxaana uu yidhi wa furuud lwuduu sittatu ashyaa furuudda waysadu waa lix shay anniyatu cinda alqasli lwajhi anniyatu waa inuu niyoodo cinda qasli lwajhi wejiga marka uu maydhayo waa inuu niyoodo marka uu rabo bimacnaa wejiga inuu maydho marka uu wejiga maydhayo waa inuu niyoodo waayo niyadu marka horeba waxay yidhahdaan waa qasdu shay muqtarinan bificli waa shayga oo loo qastiyo iyadoo lala xidhiidhinaya ficilkiisa haddii ficilka laga dib dhigo casmi baa la yidhahdaa waa go-aansi baa la yidhaahdaa oo markaa uu ficilku dambeeyo laakiin shayga iyo ficilkiisa marka la israaciyo oo shayga inta loo qastiyo oo loo niyoodo ficilkiina la raaciyo ayay niyo ku magacaabaan haddii kale waxay noqonaysaa waxa waan casmiyey oo waan go-aamiyey inaan sidaa yeelo marka wuxuu leeyahay furuudda weysada iyo arkaanteedu waa lix waxaa ugu horeeya anniya cinda qasli lwejhi wejiga marka la rabo in la maydho waa in la niyoodo waayo dee wejigu waa faradka ugu horeeya ee weyse leedahay waa rukniga koobaad ee weyse leedahay maadaama rukniga koobaad uu yahay dee waxay noqonaysaa niyadu waxay waajibaysaa awalu fardin fi lwuduu marka lala imanayo faradka ugu horeeya ee waxyaabaha sunayaasha ah ee ka horeysa waxba weysadeedu markaa niyadeedu waajib maaha ee markaa faradka koobaad lala imanayo oo had iyo jeer waxyaabaha sunanta ah way iska tabciyaad bay noqdaan waa tabciyaad waa dabajoogu ee ashyaada waxaa looga qastiyaa oo asalo ah arkaanta iyo shuruudda maadaamay sidaa tahay sida awadeed buu uleeyahay marka u horeeye aada wejiga maydhayso waa inaad niyootaa mu odrhanin marka hore aada faraxalanayso ama soo sandaarsanayso ama waka xaggaa kamu bilaabin waayo intaa hore sunan buu ka aaminsan yahi maadaamay sunan tahay dee sunantu waxa weeyaan waa iska tabac waa dabajoog haddii la yska xadfaba cibaadadii way jiraysaa kamil baanay ahaan ee ajarkeedii iyo sidii loo baahnaa un baa wax ka dhiman yihi maadaamay sidaa tahay rukniga koobaad ee ay leedahay weyso waa afarta xubnoodta ugu horeeya marka la maydhayo oo wejiga ah afarta xubnoodna waa wejiga iyo gacmaha iyo madaxa iyo lugaha waa afarta xubnood afarta xubnood ee weysada markaas markaa wuxuu nagu yidhi waa anniya cinda qasli lwejhi marka wejiga la maydhayo waa in la niyoodo waayo shaygii waa cibaado inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in ma nawa acmaashuna waxay ku xidhan tahay niyooyinka shaksi kastaabana wuxuu niyoodu leeyahay marka haddaad marka hore fooldhaq u jeeday oo iska fooldhaqato dee niyo weyse noqon mayso ee intaanaad weli wejiga maydhin ka hor waa inaad niyootaa weyso kadibna aada wejiga maydhaa rukniga labaad wa qaslulweji wejiga maydhidiisa laf ahaantiisa isaguna waa rukni markii hore niyadu way ka horreysay oo niyatu cinda qaslilwejhi wejiga marka la maydhaya in la niyoodo niyadii waa kow wa qaslulwejhi wejiga maydhidiisa laf ahaantiisuna waa ruknigii labaad wey oo isaguna waa lagama maarmaan in la maydho wejiguna waa maa taxsulu bihi lmuwaajaha waa wixii soo qaabilidu ay kusoo xasishabaa weji la yidhaahdaa weji waxaa la yidhahdaa marka horeba wixii qofka markaad saa usoo qaabilayso muwaajahadu ay kusoo qaabisho xad ahaanna wuxuu noqonayaa maa bayna manaabit shacri ra'si haaliban wixii laga bilaabo halka timuhu madaxu ay ka soo dhashaan sida haalibka ah iyo wa aakhiru laxyayhi tuulan iyo marka laxyeenka halka ugu dambaysa ee diqanka halka lafgarheeda waxa weeyaan dherer ahaan waa timaha caadiga ahi halkay ka soo dhashaan ee wejiga ay ka soo dhashaan timuhu ee masalan madaxa ugu soo horeysa ilaa iyo lafkadheeda dheerar ahaan wamaa bayna aludunayni cardan iyo wixii labada dhegood udhexeeya ballarh ahaan intaasaa weji la yahda ballarhka waa labadaa dhegood inta udhaxaysa dherarkana waa timuhu sida qaalibkaa halkay kasoo dhashaan waayo qofkii inuu bidaar leeyahay baaba laga yaaba aanu timaba lahayn oo intaan wejiga ku lahayn laakiin maxaad raacaysaa dadka qaalibkooda halkay timuhu kasoo dhashaan halkaasaa wejigiisu ka bilaabmaya hadduu marka horeba timihiisu wejiga soo gashan yihiinna ictibaar gaara isaga yeelan maaye sida qaalibka halkay timuhu ka dhashaan baa laga qaadi halkaasaa weji la yahda waxaa la odhan doonaa hebel wejiguu timo kuleeyahy haddii timahaagu meelahan soo gaadhaan marka weji intaasaa la yahda intaa in la maydhana waa lagama maarmaan oo had iyo jeer fuqahadu fiqigoodu waa isku xidhan yahay qaabkay u dhisaan fiqiga had iyo jeer wejiga tacriifkiisa iyo qeexitaanka weji waxaa la yidhaahda istilaax ahaan iyo erey bixin ahaan waxay ku sheegaan fi kitaab alwudu waysada kitaabkeeda hadhow jinaayaadka iyo marka masalan nabarada iyo waxyaabaha noocaasiya la gaadhana waxaa laga yaabaa inaanay dib kuugu tacriifin ee ay kugu yidhaahdaan nabarku hadduu isaga gudbo weji iyo madax weji iyo madax wax la yidhahdana kuu sheegi maayaan waayo beriga horey kuusoo tacriifiyeen markii waysada la marayay wejiga inta la yidhaahdo waa kuwii kuu sheegay ee kugu yidhi halkaa timuhu madaxu ay ka soo dhashaan sida qaalibkaa ee ugu soo horeysa ilaa lafkadheeda balladhna dheg ilaa dheg oo waysada labada dhegood waa in lagu simaa intaa ka sokaysa ayaa wejigii ah marka inaad fahanto sida abwaabta fiqigu isugu xidhan tahay oo hadhow aanad adoo baab kale jooga marka weji lagu yidhaahdo aanad odhan weji maxaa la yidhaahdaa ama haddii lagu yidhaahdo nabarku wejiga iyo madaxa hadduu isaga tallaabo aanad odhan oo wejiga iyo madaxu talo maxay noqonayaan masalan wanaasicataani min ara'si iminka labada salxanyood salxanyuhu madaxay ka tirsan yihin markooda horeba salxanyahan iska banaanay waa min ara'si waysada in la maydhaana waajib maa oo waxay ka tirsan yihiin madaxa ee wejiga kama tirsanaa ee wejiga halkaa fooda laga soo bilaabo ay qaalibka timuhu ka dhashaan ilaa lafgadheeda weeye salxanyuhuna dee fooda waa dhaafsiisay in hareer ay ka marayaan marka labadan salxanyood ee muruxsani wejiga kuma jiraan waysana la maydhi maayo ma haysato ee waa min ara'si madaxay ka tirsan yihin marka taasina waa qodob muhima oo wejiga lagu sheegayo inaad garato waqaslu lyadayni maca almirfaqayn labada gacmood in la maydho labada suxulna iyaga oo lala qabo oo suxulladana la maydhayo oo maydha la gelinayo in la maydhaa iyana waa rukni in gacmaha la maydho iyadoo suxulladana la raacinayo wa masxu bacdi ra'si madaxa qayb ka mida in la masaxaana iyana waa rukni oo waa lagama maarmaan ilowba ilow madaxa wax ka mid ah in la masaxo oo waxay leeyihiin shaaficiyadu maadaaba oo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska muslimka iyo keyrkiiba uu fooda masaxay oo inta kalena cimaamada ka dhamaystiray foodaa la masaxay inta kale waa calaa wajhi takmiiluna waa iska sii dhammaystir eh ayaa waxa weeye madaxii laga masaxay ee intan kale dee madaxii maaha had iyo jeer xaqiiqa iyo majaas iyo wax noocaasana way isticmaalaan oo aqrab almajaas iyo waxyaabii ugu dhawaabuu noqonayaa dee xaqiiqadii maaha madaxii asalka ahaa maaha de waa cimaamad korkeed marka waxay leeyihin waxay tusinaysaa ilowba ilow intaasi inay waajib tahay takmiilka kale madaxa la dhammaystirayaana inay sunno tahay lakin waa masale ahlulcilmigu isku khilaafo waxa fiican khuruujan min alkhilaaf iyada oo laga baxayo khilaafka man awjabahu cidda waajibisay ee madaxa oo dhan tidhi mar kastaba waa rukni oo runtii qowlkooda laftiisu aada u xoog badan yahay in mar kastaba madaxa la dhammaystiraabaa fiican lakin waa masale khilaafkeeduu saaiq yahay wa masxu bacdi ra'si madaxa qayb ka mida in la masaxaana waa rukni wa qaslu rijlayni labada adin in la maydho maca alkacbayni iyadoo labada canqowna lala qabo oo labada canqow ee waxa weeya taagtaagan iyada oo lala qabo in la maydho taasina waa rukni oo ilowba ilow adimada waa in canqowyadu ay maydho galaan watartiibu in loo kala horaysiiyo calaa maa dakarnaahu sidaa aynu soo sheegnay inaynu waxa weeyaan loo kala horaysiiyaana waa rukni oo wejigu ugu horeeyo gacmuu ku xigaan madaxu ku xigo lagu ugu dambeeyaan sidaa in loo kala horaysiiyaana waxa weeye waa rukni buu leeyahy laakiin runtii waa sida qaalibka ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan ee aayaddana tartiib laga fahmi maayo oo waxa weeye tartiib kama muuqdo waayo waaw bay ku cadaftay waawiguna markaa muطlaquljamci buu keensadaaye ma keeno tartiib ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila الصalaa faqsuluu wujuhakum waaydiyakum ilى اlmaraafiq wاmsaxuu biru'uusikum waarjulakum ilى اlkacbayn manaa wax muujinaya tartiib oo uma kada uma kada la leeyahay yani meesha ma yaalo oo tartiibka waxyaabihii laysugu cadfi jiray laysugu cadfay meesha ma yaalo marka nebigana way ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam waqtiyada qaarkood isagoo xubnaha qaaris daba mariyey sida xadiiska abi daawudka keyrkiiba ku sugan way ka sugan tahay sanad saxiixa marka waxaynu leenahay waa sida fiican inay xubnuhu saa u kala horaysiiyaan haddii se laysdaba mariyo ay dhacdo waysadaa lama soo celinaya way gudaysaa cala alqowl saxiix haddii wejiga iyo gacmaha iyo xubnaha qaaris daba maraan waxba dhib ma leh afarta xubnood in loo weyseeyo unbaa muhim ah sidii waysadu ahaydna loola yimaado laakiin tartiibka haddii la khilaafo cala alqowl saxiix waa gudaysaa sidaasi baynu markaa ku tegaynaa shaaficiyadana waa ku khilaafaynaa tartiibka ay leeyihiin ilowba ilow waxa weeye waa rukni waysadii la-aantii aanu ansaxaynin sida ay udhigayaan waan ku khilaafaynaa oo waa sida fiican baynu leenahay in sidaa loo tartiibiyo laakiin rukni aasaasiya oo waxa weeye cibaadadii burayso ma aha maadaamo daliil saxiixa ay meesha yaalo wa sunanuhu waysada sunayaasheedina casharatu ashyaa waa toban shay atasmiyatu marka bisin u qabasho oo bisinka loo qabto oo bismi illaah la yidhaahdo waxa weeye waa sunne ahlulcilmiga qayb waajibisay way jiraan laakiin waxaynu ku saxiix yeelaynaa kuna tegaynaa qowlka qoladaa tidhi waa sunne qowlka qoladaa tidhi waa sunne ahlulcilmiga qaarkood haba yidhaahdeen adilada kusoo aroortay ma sugnaanin laakiin adiladu way sugan tahay sida saxiixa ah laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam in badan oo soo warisay sifada waysadiisa ma aanay sheegin tasmiyada in badan oo ka mid a waqtiyada qaarkood uu soo arooray way jiraan laakiin intooda badan ma sheegin maadaamay sidaa tahay waxaynu leenahay waa calaa wajhi listixbaab waayo hadday waajib tahay lagama maarmaana mar kasta waa la sheegi lahay wa qaslu lkafayn labada kaf in la maydho intan hore ee jalaqlayda ka horeysa ayaa kaf la yihahdaa labada kaf in la maydho qabla idkhaalihimaa inta aan la gelin ka hor alinaa weelka intaan weelka la gelin ka hor in la maydhaa waxa weeye iyaduna waa sunne oo mar haddaan wax nijaasa lagu ogeyn waajib maa waxay noqonaysaa waa sunne waanay fiican tahay in la maydhaa inta aan faraha la gelin weelka adilada kusoo aroortay daraaddeed had iyo jeer maaulmustacmal oo aynu shalayba soo marayna ayaa wadaadada qaarkood in badan iska dhex gala oo ka dhex gala goormay biyuhu mustacmal noqon karaan goormaanay noqon karaan marka xadath lagu suulinayo ama fardu dahaara lagu gudanayo ayay is yidhaahdaan tolo fardu dahaara marka lagu gudanayo goormay mustacmal biyuhu ka bixi karaan oo aanay noqon karin deedna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaanba weelkaba faraayaan la gelinin waayo markaad soo darsatay wejiga ku maydho baaqiga ku hadhay ayaa mustacmal kaa noqonaya oo daahir kayru mudahira kaa noqonaya marka inagoo marka horeba qowlkaa nidhi qowl saxan ma aha oo saxiixu waa inay mustacmalku yihiin daahir mudahira mar haddaanay wax kaloo nijaaseeyey iyo wax kaloo xumeeyey midnaba jirin misna waxaynu leenahay taa lafteeda dee arrin ay shaaficiye iyo keyrkeed toona qabaan ma aha e waa shaksigii oo aan fiqigii siduu ahaa uun u fahmin ee marka horeba mustacmal fuqahadu kama dhigaan biyaha intay xubinka ku dul wareegayaan inta xubinka la marinayo ee la warwareejinayo mustacmal kama dhigaan haddaabay biyuhu ha ka soo infisaaleenoo wax ka soo soocmayba ha ku dhaceen biyaha iyo wixii la midahe haddii niyatuliqtiraaf wax ay yidhaahdaan niyadii dardarsiga oo weelka markan aad faraha soo darsanayso haddaad ula jeedo xubinta ha ku dhex daahirinin biyaha dhexdoodii ka qaado oo gacantan aad gelinayso biyaha ha ku dhex daahirsanto aanad ula jeedin ee aada ula jeedo biyaha kaga soo qaado markaana mustacmal ma noqoto oo niyatuliqtiraafku biyaha mustacmalnimada way ka saaraan marka haddii biyihii faraha la geliyo oo aad dardarsato ku weysiisato asaa dardarsi un uga jeedo waxa weeyaan qoladii xitaa mustacmalka ka dhigaysay daahir aan waxba daahirinayn kuwaagaasi noqon maayaan kuway uga jeedeen daahir aan waxba daahirinayn kuwaa maaha oo niyatuliqtiraafkana diidaysa inay mustacmal noqdaan aan waxba daahirinayn niyadana diidaysa marka qaarkood baa dadka aada uga yaaba oo markay arkaan qofkiio biyaha faraa dardaraya barsaw kaa kharibay yidhaahda intii dambe adeer mustacmal kaa noqotayoo waxba ku ansixi maayaan bay yidhahdaan lakiin wax jira maaha mar hadduu niyatuliqtiraaf la yimi niyadii dardarsiga waxa weeye ciddii xitaa qabtay mustacmalku inuu daahir aan mudahir ahan yahay marka niyadaasaa ka difaacaysa ciddii sidaynu soo saxiix yeelnay oo ah laftoodu daahir mudahira inay yihiin niyo iyo niyo la-aanba markaynu qaab qowlka aynu rajaxnayn la marana ishkaalkaasi bay nagu soo aroori maayo lakiin waxaynu imanka uga jeednaa uun cidda qowlka kale ku tagtay ee misna tashniicinaysa biyaha in faraha la dardarsado inaanu qowlkoodaasi sax ahayn ee si khaldan ay hadalka fuqahada u fahmeen wa qaslu lkafayni labada kaf in la maydho qabla idkhaalihimaa ka hor inta aan la gelin alinaa weelka walmadmadatu luqluqashadii iyaduna waa sunne iyo walistinshaaqu sandaarsigii luqluqashada iyo sandaarsigu iyana waa sunne ahlulcilmigu way isku khilaafaan oo faqsulu wujuuhaku ma gelaysaa mise waa sunno mustaqil oo gaar ah oo adilo gaar ahay tilmaantay mise wejiga maydhadii uunbaa lagu sii fasirayoo waxa weeyaan adiladan tilmaamaysa istinshaaqa iyo madmadada ma aayadabay fasirtay mise waa sunno mustaqila khilaafkooda halkaasuu ku dhismayaa ciddii tidhi war aayadduunbay fasiraad u tahay dee faqsulu wujuuhakumtii un weeyaan bay yidhaahdeenoo waa isla rukni bay yidhahdeen oo waa waajib in la sandaarsado lana luqluqdaa oo wejiga maydheedii oo la fasiray unbay ka mid tahay cidda tidhi maya waa sunno gaar ah wejiga maydhiisuna waa maydh sunatulmadmada iyo sunatulistinshaaqna waa ziyaado sunnadu ziyaadisay ee maaha ayaddii oo la fasiray tan noocaasi ahayna sunnaay ku xambaareen walamru fi dalika waasic wa masxu jamiici ra'si madaxu siduu u idil yahay ee u dhan yahay in la masaxaana waa sunne khilaafkaynu sheegnay horena waa ku jiraa wa masxu ludunayn labada dhegood in la masaxo daahirahumaa intooda muuqata ee sare iyo wabadinahumaa intoodan hoose xagga madaxa xigtaana daahir la yahdo xaggan godanna markaa baatin la yahdo bimaa-in jadiidna lagu masaxo biyo cusub biyo cusub dhegaha korkooda iyo gudahooda labada mid kastaba in biyo cusub lagu masaxaa waxa weeye waa waa sunne hortu marka hore ahlulcilmigu waxay isweydiiyaan dheguhu halkay ka tirsan yihin qaarkood waxay yidhaahdaan dheguhu waxay ka tirsan yihiin madaxa qaarna waxay yidhaahdaan maye wejigay ka tirsan yihin aludunaani min alra'si iyo aludunaani min alwajhi qaarkoodna way kala qaybiyeenoo waxay yidhahdeen dhegaha wixii xaggan usoo jeedaana ee gudaha ee gudanaya xaggan usoo jeeda wejigana waa min alwajhi wixii xagga timaha ujeedaana waa min alra'si oo waa qayb iyo qayb qowl kalaa jiro oo shaaficiyaduna dariiqada ay marayaan ah oo ah war midna kama tirsanee waa xadulfaasil bayna alwajhi waalra'si waa xadka kala soocaya wejiga iyo madaxa ee dhinacna maaha sida saxiixaana waxaynu ku tegaynaa inay ka tirsan yihiin madaxa xadiiska ku soo aroorayna uu ansaxay ahlulcilmiga in badaniba ha daciifsee aludunaani min alra'si in labada dhegood ay ka tirsan yihiin madaxa oo wejigana inta ka sokaysa uun weji la yidhaahdo xad kala soocayaadoo markaa weji iyo madax midnaba aan ahayn aanu jirin ee imaa weji imaa mada imaa ra'si labada mid unay noqonaya biyo cusub ma loo qaadayaa mise looma qaadayo ahlulcilmigu labada qowlba waa ka leeyihi markaynu nidhi waa min ara'si shaki ma laha oo biyaha sida adiladana saxiixa ee ku faraha badan leh waa in biyaha madaxu dhegahana lagu masaxayo laakiin waqtiyada qaarkood ma dhacday in biyo cusub loo qaaday ahlulcilmiga qaarkood marnaba ma dhicin bay yaahdeen sida zaadalmucaadka iyo ibnuqayim uu ku sheegayo ahlulcilmiga qaarkoodna way dhacday bay yaahdeen oo riwaayaadka qaarkood oo saxiixa baa jira ahlulcilmi badan baana dariiqadaa maray waxaana xoog badan qolada le way dhacday iyada lafteedu marka in madaxa lala masaxaa sax ah lakin fii bacdi alaxyaan hadday dhacdo in biyo cusub loo qaado laa cayba calayhi qofka markaa u qaadaya wax dhibahi ma saarna qowlkaasi baynu u ilanayna wa takhliilu lixyati lkafa garhka cufan in la isdhexgeliyo oo faraha la dhexgeliyo biyaha la dhexgeliyaana isaguna waa min asunna haddaad korka unsaa uga maydhana waad heshaa haddaad dhexgelisana waad heshaa garhka cufanna waxaa looga jeedaa waa garhka waxa weeye shaksiga kusoo hor fadhiyaa timaha jidhka ka dambeeya uu arkayo haddii jidhkaa timaha garhka ku yaalla ka dambeeya la arkayo garhkaasi waa khafiif intuu doona ha dhaadheeraado intuu doonaya ha leekaa mar haddii timaha halkay ku yaalleen jidhkeeda la arkayo oo lagu odhan karayo garhka nabarkaa yara kaaga yaallaa muxuu ahaa tusaale ahaan mar haddii timihii qarin waayeen garhkaasi waa khafiif hadduuse haba gaabnaado ama ha dheeraado noocu doonayaba ha noqdee jidhka ka shisheeya timaha aan la arkayn waa cufan yahay baa loodhan waa kaha waa badan yahay markaa karhkaa cufan ee jidhka ka dambeeya aan la arkaynin waa in waxa weeye gacmaha faraha la dhexgeliyaa oo weliba xagga hoose laga soo dhexgeliyaa wa takhliilu asaabic اlyadayn warijlayn faraha ad gacmaha iyo kuwa lugahana waa in laisdhexgeliyaa iyagana takhliil lagu sameeyaa iyagana dhexdooda dee la maydhaa markan la sunaynayaa waa marka biyuhu gaadhayaan waxa weeye faraha dhexdooda si wacan u gaadhayaan markaasaa la sunneeya ama haddii faru aada u burbuuran yihiin oo laga yaabo faraha dhexdooda meelaha qaarkood biyuhuba inaanay gaadhin oo ay qallalaan ay qallalnaato marka iyada waaba waajib oo maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib marka iyada waa lagama maarmaan wixii waajibku la-aantii aanu dhammaystirmaynin in la sameeyo oo ah in farihii toos loo dhexgeliyo ee markan aynu leenahay waa sunne waa marka dee biyihii ay si wacan u gaadhayaan faraha dhexdooda oo ay marayaan ayaa in lasii dhexgeliyana la sunneeyaa wa taqdiimu lyumna midig in la horaysiiyo cala lyusra bidix laga horaysiiyo oo midigta la hormariyo iyaduna waa sunne masalan gacmaha iyo lugaha ayuun baa looga jeedaa xubin kale maaha ee wejigana labadiisa dhaban midig iyo bidix ma kala lahay hal mar baa la wada maydhaa oo lama kala horaysiiyo dhegahana hal mar baa la wada masaxa oo lama kala horaysiiyo ee marka lagu leeyahy midig iyo bidix baa wax la kala hormarinaya waa labada gacmood iyo labada lugood labada gacmood inaad midigta hormariso markaad gacmaha maydhayso labada lugood markaad maydhaysana inaad midigta hormariso taasaa loo jeeda wاطahaaraةu ثaلaaثa ثaلaaثa saddex saddex jeer in la daahiriyaana waa sunne oo weysadii waxa bannaan in hal hal laga dhigo xubin kastaba mar la maydho waxa bannaan in laba laba laga dhigo waxa bannaan in saddex saddex laga dhigo lagamana kordhinayo xaaje iyo dan kaloo keensata mooyaane lagama kordhinayo waxa bannaan in xubnaha qeybba in laga dhigo xubnaha qaarkood hal mar la maydho qaar laba la maydho haddana doona qaar saddex o ka laisku dardaraana waa bannaanta walmuwaalaatu in la xidhiidhiyaana waa bannaanta oo xubnihii aanay markaa kala qalalin taasina waa bannaanta maca ictidaali اlhawa walmakan walmasaaji min ashasi iyada oo hawadu ay dhexdhexaad tahay marka qaabka loo tixgelinaya markaan xubnuhu kala qalalayaan waa in hawadu dhexdhexaad tahay hadday hawadu hanfiba tahay taasi markaa waxba sunne maaha waayo xubintaad maydhaba intaanata kale u gudbinbaa hanfigu leefaya oo engejinaya marka arrintan la sunnaynaya waa markay hawadu dhexdhexaad tahay oo hawo markiiba intaad weysaysanayso xubnuhu aanay kala qallalaynin oo hawo caadi oo fiican hayto oo dhexdhexaada makaankuna makaan iska caadiya uu yahay shaksiga masaajka shaksiga macnaha jidh ahaan isagana xaraaradiisu waa inay caadi tahay hadduu yahay qof gebigiisaba jidhkiisa dab ka baxayo iska kulul oo marka saa loo maydhaba intaanad xubinta labaad u gudbin xubintiisa engegayso kaasina kuma quseeyo de waxaa loo jeedaa marka la leeyahay waa sunne muwaalaadku waa marka xubnaha qofkuna caadi yihiin hawaduna caadi tahay oo ka waajibna maaha oo waxaa kuu bannaan hadday kale engegaan maxanaa xitaa sunnadii un baanay dee aada khilaafsantao aanay ku fiicnayn mooyaane laakiin waysadaadi waa caadi oo waxaad heli kartaa adoo xubnaha qayb maydhay haddii xitaa lagu yeedho aad qof sila yaro taagto aad tusaale ahaan faqba gasho oo waxoogaa hadalah halkaa aad ku shawrtaan oo hadhow aad iska soo noqoto laguyaoo ku harsan iska maydho waxba dhib male ama aad xubnaha qaybna halkan ku maydho qaybna masaajidkaa kale kasii maydho mar hadday curfi ahaan xilligaasi isku dhowyo xilli la odhanayo dee way kala tagtay oo wax isquseeyaba maaha aanay ahayn marka qowlka shaaficiyadu ay marayaan baa fiican oo ah inay sunno tahay muwaalaadku hadday kale engegaan xubnuhu dhib ma leh ee sidii fiicnayd umaad khilaaftay mooyaane waysadaadii waa gudaysa fasl wاlistinjaءu waajib min albowl wاlqaa'id wاlistinjaءu istijoodka wاlistinjaءu istijoodkii waajibun waajib weeye min albawli kaadidii laga istijoodo iyo wاlqaa'idi saxaradii laga istijoodo waxa weeye waa shay markaa waajiba istinjaagaasi in la istijoodaa oo istinjaa lala yimaado istinjaa bilxajar aw bilmaa oo istijmaar had iyo jeer istinjaaga bilxajarkana istijmaar baa laga cabiraa ka kalena istinjaa baa laga cabiraa marka waxay noqonaysaa kaadidii iyo saxaradii iyo wixii la mida wa kullu khaarijin min alqubul aw dubur yani waa istinjaagii waa keensanayaa haddii uu mulawat yahay oo wax markaa dee qoyan yahay haddaanu markaa neef iyo waxyaabahaas inaanu istinjo keensanayna waa bilijmac oo haddii shaksiga neefi ka soo baxdo istinjo male laakiin wax qoyanay hadday ka soo baxaan noocay doonayaan ha noqdeen wax loo caado leeyahay ha noqdeen oo muctaadah ama wax naadira ha noqdeen qaabkay doonaysaba ha noqotee waxaa ka soo baxay labada xubin waa laga istijoon siba min albowl wاlqaa'id wاlafضalu sida fiicani an yastanjiya waa inuu ku istijoodo bilaxjaari dhagxaan uma intaa kadibna yutbicahaa uu raaciyo bilmaa'i biyo sida fiicani waa caynu nijaasa inuu ku gooyo dhagax iyo wixii la mida aharkeeda iyo raadkay ka tagtayna uu biyaha ku gooyo oo labadaba isugu daro oo qorigan iyo waxaan hore ama kliniskan iyo waxaan hore wax iskaga tirayaana caynta nijaasaday jaraysaa muuqaalkeeda biyuhuna raadka nijaasadu ka tagtay ayay jarayaan sidaasibaa fiican oo istinjada u xeel dheer waxba sunnada iyadoo sidan isu raacsanba yay ku soo aroorine laakiin isti marka la rabo nijaasada in si wacan loo salgooyo sidaasaa fiican macnaha tacabudi gaarana maaha oo waa min baabi isaalati nijaasa nijaase in la suuliyo baabkeedii wey maadaamay sidaa tahay qaabkii aada u suulinaysaaba mar haddaanay shay diinta ka hor imanaya ahayn oo sharciga khilaafsan yani waa waa suganta oo dhib male marka biyo ama dhagax aw ma yaqamu maqaamahu ama dhagaxa wax maqaamkiisa degaya qaabkii aada ugu suulisaaba marka wuxuu leeyahay inaad dhagxaan marka hore ku istijooto kadibna biyo raaciso saasaa fiican oo nijaasada daahirinteeda u xeel dheer wayajuusu waxaa bannaan an yaktasira inuu ku gaabsado cala almaa biyo inuu ku gaabsado aw alaaati axjaar aw bialaaati axjaar inuu ku gaabsado baa bannaan oo yunqi bihina almaxalla yunqi uu ku nadiifinayo bihina dhagxaanta almaxalla meesha meesha wax ka soo baxeen uu ku nadiifinayo hadduu labadoodaba israaciyo xaq buu uleeyahay waana bidco la odhan maayo sida bacdu ahlicilmi ku tageen oo qowl saxa maaha waxa weeyaan istinjaagu waa min baabi izaalati najaaza sidii loo zuulinaya sharciga aan ka hor imanayna waa jaa-is weeye oo biyuhuna waa sugan yihiin dhagaxuna waa sugan yahay haddii la jamciyana dhib ma leh mar haddaan si kale sunnada loogu xadgudbayn oo aan la odhanaynin sidanaa mar kastaba fiican oo saxa oo lafdiga afdaliyada inagan imanka hadalkaysa wiicinayna ee leh walafdalu an yastanjiya bilaxjaab waxa fiican inuu ku istijoodo dhagxaan markuu yidhi inaga nidhi wuxuu uga jeedaa dhinaca nadiifinta dhinaca itibaacu sunnada maaha waayo nebigu sala la ala sl labadaba ma jamcin jirin marka afdaliya in la yidhaahdo labadooda kulansanbaa fiican haddii looga jeedo sunnada sida kusoo aroortay iyadaa ka fiican laa shaka inay bidca noqonayso laakiin haddii looga jeedo war wixii waa nijaaso maydhis ama markaa goyn meesha laga goynayo waxaba siiha fiican oo xagga daahirinta usii fiican adigoo marka hore ka masaxa kadibna maydha manaa waxba dhiba le oo ku sugani ma jirto cala alqawl saxiix labada mid gaara inaad isticmaashaana waa ku banaanta oo aad biyaha ku gaabsato oo biyo qura ku istijooto ama istijmaar qura dhagxaan aw maa yaquumu maqaamahum dhagxaan ama wax maqaamkooda degaya waxa maqaamka dhagxaanta degi karaana waxa weeye waa shay daahir ah oo qaalic ah oo kayru muxtarama saddexaa shardi bay udhigaan an yakuna qaalican wa an yakuna daahiran wa an yakuna kayr muxtarama waa shay daahir ah marka koobaad waxaa maqaamka dha ama dhagax ama wixii lamid ah wixii lamid ahay waa inuu noqdaa shaygaasi shay daahir ah shayga dhagaxa maqaamkiisa degi karaya qaalicna ahoo wax fujinayo meesha wax ka jaraya sida quraaradoo kale wa inaanu hayn waayo quraaradu way kusii baabiinaysaa un mooyaane wax kasoo jari mayso marka shay qaalicahna waa inuu yahay kayru muxtaramna waa inuu yahay oo wax hormale waa inaanu hayn oo neef xoolaa dabadii baan iskaga biinayaa iyo waxaasi wax suura gelaya maa ama shay wax ku qoran yihiin iyo shay cunto ah iyo wax noocaasa lama ogola wax muxtaramo xurmale fa idaa araada hadduu doono an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa axadihimaa mid ahaan biyaha iyo dhagaxa hadduu rabo inuu mid ahaan ku gaabsado falmaa u afdal biyaha fiican biyaha ayaa fiican waayo iyagu cayntii iyo raadkii dirkaba waa jiraya marka biyaha fiican istinjaagii wuu ka dambaysiiyey weysadii istinjaagii iyo weysadii wuxuu dambaysiiyey istinjaagii marka waxay leeyihin ahlulcilmigu sidan wuxuu u yeelayaa oo tilmaamaya qawl shaaficiyada iyo ahlulcilmiga in badani mareen oo odhanaya istinjadu inay weysada ka horeysaa shardi maaha way ka dambayn kartaa qowlkaasuu tilmaamaya oo istinjada iyo inagu waxaynu naqaanaa weysada waxa dambeeya dee weysada istinjadaa horeysa lakiin ahlulcilmiga in badani waxay qabaan oo shaaficiyaduna ka mid yihiin in istinjadu dambayn karto qaabkay u dambayn karto oo ay bannaantahy in la dambaysiiyo qaabkay u dambayn kartaana waxa weeye horta laabudda min inqiaaci lmuujib wixii dee istijada keensanaya waa inuu go-aa oo macnaha looma jeedo adoo weysaystay baa kaadidina dhibcaysa taa looma jeedo ee marka hore hortu kaadidii tusaale ahaan waa inay dhammaataa markay dhammaataa dhibici hadhin hadday doontona ay qallashayba maxay noqonaysaa marka min baabi izaalati nijaasa waa nijaase meesha ku taalo la rabo uun in laga zuuliyo xubintaranka intan yare markaa kaadida ku taalla dabeedna shaksigii wuu weysaysanaya istijadiina mu istijoone ma aragta dabeedna galofis iyo wax lamida intuu gashado ilaa xubintaranka hadduu taabto weysadii baa ka jabayse ayuu maydhaya marka weysadii waa ansaxaysaa waxaana dambeeya istinjaagii lakin istinjaagu mid imanka wax soo baxeen maahay waa wixii mar hore soo baxay baa la maydhaya marka haddaad kutubulfuqahaa ku aragto waxa weeyaan qaabkaasay uga jeedaan sheekh ibnu cuthaymiin laftiisu sharxulmumtica iyo kutubtiisa marka lamidka ah masalada markuu ku niqaashaya labada qowle ahlulcilmiga keebaa rajaxan uu tilmaamaya masaladu inay dee adag tahay oo sacbi tahay maxaa yeelay dee adiladu ma sheegin qaab tartiibi ah qaabka la yaqaanay unba ahayd in istinjadu horeyse eh waxa weeye waqsil dakaraka fatawada oo kale masalan waqsil dakaraka watawada iyo waxyaaba lamid ah xubin tarankaaga maydh oo dabeedna weysayso markii madaagii cali bn abi aalib oo kaliya nebigu ka hadlayay sala alla alay wasalam marka masaladaasuu ishaaraya waana masalo waxa weeye khilaaf saa'iq u ah oo meesha soo geli karta wayajtanibu wuu ka dheeraadaa istiqbaal alqibla qiblada inuu u jeesto ayuu ka dheeraadaa iyo waistidbaaraha iyo inuu u daba jeediyo bisaxraayi meesha bannaanka ah markuu xaaladdu xaajo gudanayo meel bannaanana ku xaajo gudanayo inuu dabada qiblada u jeediyo iyo inuu u jeesto qiblada oo qaabilo labadaba waa ka fogaadaa labadaba waa ka fogaadaa aduu masaladu way iska hadal badantahay laakiin tabtaa uu udhigay ayaynu u daynaynaa wayajtanibu wuu ka dheeraadaa albawla kaadidii iyo walqaa'ida saxaradiiba wuxuu kala dheeraadaa fi lmaai raakid biyaha fadhiya kumana dhex saxaroodo kumana dhex kaajo wuu ka ilaaliyaa adilada saxiixayna way ku timi iyadoo nahyanaysa in lagu kaajo biyo fadhiya wa taxta shajarati lmuhmira geedii midha bixinaysay hoosteedana uu kala fogaadaa inuu iyadana uu ku kaajo ama ku saxaroodo wa fi ariiqi wadadiina wuu kala fogaadaa iyo wa dilli harhkii intaba adiladuna waxa weeye waa ay diiday marka siiba xadiiska muslimka ee diidaya marka itaqu lcaanayn labada nacdasha soo jiida ka fogaada uu tilmaamayo iska ilaaliya labada nacdasha soo jiida markii la weydiinaya nabigu wuxuu tilmaamay sala la alay sl aladi yatakhalaa fi ariiqi nnaas aw fii dillihim waa shaksiga ku xaajo gudanaya ariiqa dadka ama harhkooda wathuqbi godkiina waxa weeye wuu ka dheeraadaa walaa yatakalamu kumana hadlo cala albawli iyo walqaa'id kaadidii iyo saxarada korkooda markuu ku sugan yahayna kuma sheekeeyo oo kuma hadlo ila lixaajati danoo keensata mooyaane walaa yastaqbilu shamsa walqamara walaa yastadbiruhuma qoraxda uma jeesto iyo dayaxa midnaba walaa yastadbiruhuma umana dhabar jeediyo marka wax daliiloo ku ansaxay ma jirto labadan dambe shaaficiyada waqtiyada qaarkood sida imaam nawowi baa majmuuca ku marayo istiqbaalka aan fiicnayn bay yidhaahdaan lakiin istidbaarku dhib male in loo dhabar jeediya laakiin istiqbaal iyo istidbaartoona wax saxa maahe midkoodna dhib male qoraxda iyo dayaxa kii loola jeestaaba dhib male waa kii ka sheegayeen nin baa dee sow intan lagu qafilay oo loo sheegay oo la yidhi qiblada loola jeesan maayo loona dhabar jeedin maayo dayaxa iyo qoraxdana loona jeesan maayo loona dhabar jeedin maayo dabeedna waxay ahay intuu jirjirka u jiibsaday ayuu kor u kaaji markay kaadidii kusoo noqotay li war hebel usaad leedahay waar duul culima qastaanune maxaanu samaynaa wi dhinac kasta iyagaa noo diiday xaggan iyo xaggan toona halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala alam